galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galabnimo axad ah bisha agostna waa sagaal iyo toban sanadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya jacfar kuukaayi anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah maalinta beni aadannimada adduunka oo laga xusay meelo ka mida soomaaliya
inta badan xadgudubka bini'aadanka ah dhinaca kufsiga markaan ka wareego dhinaca kale intoo dadka yaryarkaoo la askareeyo oo lagu xadgudbo xuquuqdooda iyagoo da'dooda gaara in ciidan lagu qasbo kooxda al-shabaabaa samayso lagama yaqaano lagalamana ogolo waxaan ilaalina waxay ka mid tahay xaquuqda bini'aadanka in la ilaaliyo oo aan la askaraynin muxuu ahay dhallinyarada yaryarka sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan ciidamada dowladda oo ururka al-shabaab ka qabsaday deegaano hoos yimaada magaalada marka maanta howlgal halka saacaan ku soo dhaqaaqnay waana qabanay magaalada afarteeda koone ciidamada dowladda afar iyo tobanka oktoobar iyo ciidamada danab ayaa jooga wax dhibaatana kama dhexen wax iska hor imaada kama dhexen magaalada jadwalkeeda hadda waa degan yahay
xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
malaayiin muslimiin xujaay ah ayaa maanta oo axad ah bilaabay maalmaha waajibka ah ee gudashada xajka oo ah rukniga shanaad ee tiirarka islaamka ku dhowaad laba milyan oo ruux ayaa sanadkan ka qaybgalaya gudashada waajibaadka xajka kuwaas oo ku sugan xaramka barakaysan ee magaalada maka ee dalka sacuudiga maalinta birita ah oo isniin ah ayaa ah maalinta weyn ee loogu yeero yoomul carafa oo ay malaayiin muslimiin ah ay ku cibaadaysan doonaan bannaanka carafa soomaali badan ayaa ka qaybgalaysa sanadkan waajibaadka xajka kuwaas oo ka baxay dalka iyo dibaddiisa hase yeeshee waxaanan sanadkii labaad aanan xajka ka qaybgalayn muwaadiniinta u dhashay dalka qatar kadib markii ay dowladda qatar sheegtay in sacuudiga uusan diiwaan gelin ilaa kun iyo laba boqol oo muwaadiniin reer qatar ah oo aadi lahaa xajka sanadkan sacuudiga iyo dhowr dal oo carab ah ayaa bishii juun ee sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii xiriirka u jaray dowladda qatar
dhulgariir xooggan oo awooddiisu ay gaarayso lix dhibic saddex ayaa ku dhuftay jasiiradda lombok ee dalka indonesiya ma jirto faahfaahin dheeri ah oo durbaba ka soo baxday inta uu la egyahay khasaaraha uu dhulgariirkaasi oo ay guntiisu ahay toddoba kilomitir geystay waa dhulgariirkii labaad oo muddo laba toddobaad gudahooda ka dhaca jasiiradda lombok ee dalkaasi indonesiya kii hore oo burbur xooggan geystay ayaa ku dhuftay jasiiradda shantii bishan agost waxaana ku nafwaayey afar boqol iyo lixdan ruux isagoo sidoo kalena dhibaato xooggan gaarsiiyey tobannaan kun oo guri taasoo keentay inay boqolaal kun oo qof hoyla-aan noqdaan indonesiya waxa ay mar walba baylah u tahay dhulgariir sababtuna waxa ay tahay halka ay ku taallo oo lagu tilmaamo aagga huraya labada kun iyo afartii dhulgariir ay awooddiisu ahayd sagaal dhibic hal oo ku dhuftay jasiiradda somatra ayaa dhaliyey hirkii sunaami oo ay ku dhinteen dad ka badan laba boqol iyo soddon kun oo laba iyo toban dal ku kala sugnaa
waxaa korodhay tirada dadkii ku dhintay buundo toddobaadkan ku duntay magaalada jenewa ee dalka talyaaniga kadib markii ay shaqaalaha gurmadka soo saareen meydad hor leh taas oo tirada dhimashada hadda ka dhigtay saddex iyo afartan qof shaqaalaha badbaadada ayaa maanta soo saaray meydadka saddex qof oo la rumaysan yahay inay yihiin hal qoys aabe iyo hooyo iyo gabar sagaal jir ah oo ay dhaleen dhammaan dadkii lagu waayey burburka buundada talaadadii ayaa hadda la helay meydadkooda hase yeeshee shaqaalaha gurmadka ayaa ku adkaystay in ay sii wadi doonaan howlaha baadigoobka meydadka iyo dadka laga cabsida qabo in ay ku jiraan burburka hoostiisa talyaaniga ayaa sabtidii shalay looga murugooday dhammaan dadkii ku waxyeeloobay masiibadii buundada morandi ee magaalada jenewa
israa'iil ayaa axaddan maanta ah xirtay marinka keliya ee dadku ay kaga soo tallaabaan dhanka khaza saraakiisha israa'iil ayaa sheegaya in xaaladaha dhinaca aadanaha ah iyagu loo ogol yahay in ay marinkan gooshaan saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa jimcihii sheegay in askarta israa'il ay toogasho ku dileen qof falastiini a lixdan kalena ay dhaawaceen falastiiniyiinta ayaa ka dibadbaxayay tan iyo dhammaadkii bishii maarso ee sannadkan goodoonka ay israa'il ku hayso khaza howlwadeennada caafimaadkuna waxa ay sheegayaan in ciidamada israa'il ay tan iyo xilligaasi toogteen dad gaaraya boqol iyo toddobaatan ruux mas-uuliyiin masaari ah ayaa magaalada qaahira kulamo kula qaadanaya erge ka socota xarakada xamaas si la yskula meel dhigo xabad joojin ay suurtagal tahay in ay khaza ka dhaqan gasho
galab wanaagsan dhegeystayaal warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada marka ayaa sheegaya ciidamada dowladda in ay al-shabaab ka saareen xaafado ay kaga sugnaayeen magaalada oo ay in muddo ah joogeen ciidamadan ayaa la sheegay in toddobaadkii hore ay gaareen deegaano u dhow magaalada marka magaalada ayaa inta badan ay isku herdiyaan ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab dhaqdhaqaaqyadan cusub ee militari ayaa jamaal axmed cismaan uu ka wareystay maxamed cusmaan yuriisow oo ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka ee la socday ciidanka dowladda
alxamdulilah alshukrilah degmada marka shabaabkii dhinaciisaasay ayaa maanta howlgal halkii saac aan kusoo dhaqaaqnay waana qabanay magaalada afarteeda koone ciidamada dowladda afar iyo tobanka oktoobar iyo ciidamada danab ayaa jooga wax dhibaatana kama dhicin wax iska hor imaada kama dhicin magaalada jadweelkeeda hadda waa degan yahay shacabkeeda iyo waxeedana waa degan yihiin wax dhibaataha ma ka dhicin hal bambo ayaa subaxdii marka aan soo gelaynay ayaa dhacday hal ciidana ku dhaawacmay lugta ah wax kaloo dhibaataa ma dhacin markastay arrintani markaa sidee bay ku suura gashay ciidanka iyadoo aanay wax dagaal ah la kulmin in magaalada ay qabsadaan guud ahaanba horta markii hore magaalada anay kala bar anaa taagnaa anaa joogay ilaa muddo laba sano ah oo shabaabka hor taagnaa marka ciidamada marka aniga markaa hore ciidamada dawladda waa yaraayeen hadda laakiin ciidamaa lagu soo kordhiyey markay culeyskaas badan arkeen ciidamada afar iyo tobanka oktoobar iyo danab hogaaminayo jenaraal caanood markay maqleen magaalada way faaruqeyeen saakay abaarihii nuski saac ayaa magaalada kusoo dhaqaaqnay xilligii haddaan kula hadlaayana waxaan taaganahay faras magaalaha magaalada dawladda hoose meesha la suuqa degmada marka marka wax dhibaata ma jiraan ciidamadana si nabadgelya ay ku joogaan wax ciidamo amasom oo markii magaalada la qabanayay oo socdayna ma jiraan ciidamada dawladda un keligooda magaalada qabtay haddana nabadgelyo bashbash iyo barwaaqa ka jirta ma kastay kooxdii shabaabka aad sheegtay in magaalada qayb ka mid ah ay muddo joogeen xagee bay qabteen iyaguna kolley ufirdhiskooda shacabka markaan wareystay dhinaca jilib marka xaggeeda qaara ufirdhismay qaarna waxay aadeen dhoogoyda meesha la yihahdo mubaarak xaggiisa meelaha ay haastaan kolleyba wixii howlgal ah waa soconayaan laakiin hadda degmada marka waa madaxdii gobolka shabeellada hoose oo aniga mas-uulan ka ahay marka magaaladan ala sifeynaa wixii kale saraakiil ay u taalaa howlaha kale oo la qaban doono laakiin degmada marka hadda maanta gacanta waxaa ku haya ciidamada dawladda wax shabaab la yihahdan oo ishormaadka dhacayna ma jiraan si nabadgelyaana gacmaha ay ul wareeyeen ciidamada saraakiisha ciidamada hogaaminaysa dowladda soomaaliya ee magaalada marka soo gaartay maxay idin sheegeen haddii aada la kulanteen kolley waa dhinaca amniga inay meel badan howlgal ka galaan meel kasta oo ay shabaab joogtana inaa laga howlgala taas ay noo sheegeen amar madaxweyne iyo amar ra-iisul wasaare inaas yahay meel kastoo shabaab joogto inta kadib inaa gacanta la mariyo ayay saraakiisha noo sheegeen waana taageernay amnigana nimankaa nabadiidka maanta soo dhaweynta iyo shacabka ay soo dhaweyn ay la yaabeen ciidamada marka shacabkan waa cabursanaa telefishon ma fiirsan karin mobilada kale ma fiirsan karin wax ay ku hadli kareen ma jiraan hooyooyin badan oo isweyn ayaa jiray marka ciidamada markay arkeen aad iyo aad ay u farxeen marka wixii kalena oo saraakiil ay utaalaa dhamaystir ah waxaa la isweydiin karaa laakiin magaalada marka waxay ka mid ahayd magaalooyinkii gobolka shabeellaha hoose ee kal hore shabaabka laga saaray oo ciidanka dowladda ku amisom ay ay ka saareen maxaa keenay in magaalada hadda laba ay u kala qaybsanaato oo dhinacna ay shabaab joogaan dhinacna milishi beelada ay joogaan markii hore een, markii hore magaalada een, een, ciidamada joogay iyo shabaabka dagaala ka dhexeeyey een, shacabkooda la qalayay shacabkooda la dilayay nimanka magaalada kala bar haystay hadda laakiin ciidankii dawladda iyo ayagii isbiirsaday in wixii dhanaa magaalada een, al-shabaab ka saaray shacabkay dilayeen qalayeen raggii badbaadinayay oo qorya haystay oo waalidiintooda guryahooda la dhacay kuwaas ay ahaayeen hadda ciidamadaa markii yimideen farxad iyo farxad ku daran ay noqotay kolleyba hadda magaalada maanta geeska gees waxaa gacanta ku haya een, ciidamada dawladda wax dhibaato ahna kama jiraan rajada aad ka qabtaan in ciidanku ay markan ku nagaadaan magaalada oo sidii hore ay u dhacday meelo badan in aysan ka bixin intee bay gaadhsiisan tahay maya magaalada inay ka baxeen go-aankeeda waa waa la qaatay magaala madaxdii waaye gobolka hadday marka een, la- ay dawladda haysan een, meelaha kale oo dhow weyda shabaab ay haysata lama tegi karo magaala madaxdan een, ciidamada ma- marna kama naqa doonaan mana laga do- naqa doono ciidamo oon een, magaalada hadaa ciidamo la qaado een, ciidamadu waa ciidamo fara badan kolleyba waa la kala saari doonaa dhinaca jilib dhinaca janaale meel kasta waa la aadi doonaa laakiin hadda magaalada la sifeynaa nabadiidku wixii ku jiro iyo wixii bambatuur iyo wixii madax jebis ah magaalada markii la sifeeyo a wixii kale go-aan la qaadi doonaa haddii ilahay sidaado wax dhibaato ma dheci doono mana dheci doonto inta kadib inay shabaab kusoo noqoto degmada marka maxamed cismaan yariisow oo ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada marka waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaheena jamaal axmed cismaan
maanta oo kale sagaal iyo tobanka agosto waxaa dunida laga xusaa maalinta bini aadanimada iyadoo xuska maalintan ay qaramada midoobay u waastaysay sagaal iyo tobankii agosto ee sannadkii labada kun iyo saddexdii xilligaasoo shaqaale samafalka ka shaqeeya lagu dilay magaalada baqhdaad ee dalka ciraaq magaalada beledweyne ayaa ka mid a meelaha lagu xusay guddoomiyaha magaaladaasi maxamed macalin cismaan ayaa xaaladda bini aadanimo ee beledweyne uga waramay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
Een, saan wada ognahay eh, dhibaatooyin fara badan ayaa ka jirta guud ahaan dunida laakiin anaga soomaaliya gaar ahaan waxaan ka joognaa een, gobolka hiiraan degmada beledweyne waxaan ka warrami karnaa xaaladaha ay ku sugu yihiin een, muxuu ahay dadka bini-aadanka xaquuqdiisa markii laga warramayo beledweyne hadda waxaa ku nool dadka barakacayaasha ah ayagoo xaquuqdooda la raadinaya inay kuleeyihiin dadka mas-uuliyiinta ay kuleeyihiin ama ama maamulka ama hay-adaha ku nool laba iyo toban kun siddeed boqol soddon iyo laba qof qoys ayaa ku nool dadka dadka wax ku dhex nool yihiin kaamam ma aha dadka guryaha lah oo caadiga u degan ma aha dadkaas ka hadlayno dadkaas waxay ka yimaadeen goobo kala duwan ama degmooyin kala duwan dadkaas magaalada beledweyne ay soo gaareen taariikho kala duwan iyo wakhtiyo kala duwan ay kusoo ay ay soo gaareen saas u degan yihiin hadda dadkaasu waxay u baahan yihiin hay-adaha bini-aadanimada in loo ka looga kaalmeeyo inta badan ma helaan bini-aadan wuxuu u baahan yahay marka hore inuu amni helo inuu cun caafimaad helo inuu cunno helo kadib inuu wax barto inuu hoy helo waxyaabahaas oo dhamood u baahan yahay dadkaasu ma haystaan hadda waxbarasho waqti xaadirka nolol kastaba ha ku noolaadeen waxaa laga yaabaa laba iyo toban kun iyo siddeed boqol iyo soddon iyo labadan qoys oo kaamamkooda lixdan iyo samti kaam ay ka jiraan magaalada beledweyne boqolkiiba shan kaam ayaa waxaa laga yaabaa inay rug caafimaad ay leeyihiin ama iskuul ku dhex yeel ayagoo iskuulkaas meesha ku yeela waxbarashan waxbarasho xoogla ayna ka jirin tiro ilaa laba iyo toban kun iyo siddeed boqol iyo dhowr qoys oo magaalada ku soo barakacday oo meelo kala duwan ka yimid dabcan waxaa dhici karta in xadgudub dhinaca bini'aadanimada uu dhici karo Een, ma jiraa wax idiin diiwaangeshan xadgudubyo ama aad ka hortagteen dad dhibaato loo geystay oo aad xataa cadaalad aad eh, hay-adaha cadaaladda aad horgeyseen si wax loogu qabto inta badan xadgudubka bini-aadanka ah dhinaca kufsiga markaan ka wareego dhinaca kale intoo dadka yaryarkaoo la askareeyo oo lagu xadgudbo xuquuqdooda iyagoo da-dooda gaara in ciidan lagu qasbo kooxda al-shabaabaa samayso lagama yaqaano lagalamana ogolo waxaan ilaalina waxay ka mid tahay xaquuqda bili-aadanka in la ilaaliyo oo aan la askaraynin een, muxuu ahay een, dhalinyarada yaryarka saad u aragto ciidamada halkan ka jiro ma jiraan nin oo muxuu ahay shan iyo labaatan sano ka yar oo askari ah ciidamada oo amnigu halkan ka jira cid kastoo ha soo dhex marto laga laga heli maa waxaa ilaahay uu mahadinaynaa boqolkiiba waxaa waxaa laga yaabaa in hal ka timaado laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibac waxaan leenahay kama jirto kufsi magaalada beledweyne waan maqalnaa degmooyin kalean ka maqalnaa in waxyaabahaas ka dhacaan laakiin aan waxaa nasiib u yeelanay anagoo ciidamada amniga iyo dadka ayna sidooda tababar caadi iyo aragtidooda ay fog tahay ina ay ka jirin waxyaabahaas marka sagaal iyo tobanka bisha agost sidoo kale waxyaabaha la xuso oo la rabo in ilaalo loo helo waxaa ka mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha bini-aadinimada labadii sano ugu dambeeyey ilaa saddex jeer ugu yaraan falal afduub ah waxa uu ka dhacay deegaano hoos yimaada magaalada beledweyne oo dad samafalka ka shaqaynaya toddobaadyo ka horna magaalada dhexdeeda ayuuba falal afduub ay ka dhaceen marka kan maamul ahaan maxay tahay kaalintiina sidee dadka aada ku ilaalin laheedeen samafalka ka shaqeeya iyo dadka xadgudubyada ay isu geysanayaan aada umahadsan tahay waa sax hay-adaha samafalka ka shaqeeya oo ka dhacay magaalada duleedkeeda sida hadda dhinaca meesha la yiraahdo luuqujolo ka soko bardhiila ama meelaha loo yaqaano ama meesha la yirahdo xajuub meelahaasay kakala dhacaan saan xuso hadda aniga hay-adahaaso midna waxay ahayd caafimaadka xoolaha veterinaria qolo ka shaqeyso qeyb kalena waxay kamid ahayn safe jildaran shaqaalaheeda hay-adaha waxaa ballanqaada aniga ammaankooda ina sugayno goob kastoo aadayeyba waxaa looga baha in maamulka soo wargeliyaan si ammaankooda loo sugo oo goobaha ay ka shaqeynayaan taas waxay ku dhacday isla wargelin la-aan soo ay soo wargelin maamulka haddeen waxaan halkan kaga faa'idaysana waxaan ku wacyigelinaynaa markay u baahdaan in meel aadayeen oo ay shaqa bulshada usoo qabanayaan inay soo wargeliyaan maamulka si loo xifdiyo ammaankooda qodobka kale afduubyada iyo xadgudubka kalento bili-aadanka loo doosa magaalada beledweyne ka dhacday waa sax ayadana maamulka wuxuu ka qaaday tillaabo aada u xoogan dadka markay dhacdada dhacayso dadka lama waardiyeeyo oo qori laguma dawata qofka intaasoo kunoo qofaa xukunaa waxaa dhacaysa qof habeenkii maskaxdiis kusoo dhacay in qof bili-aadan afduubto markii afduubkaas dhaca kadib maxaad ka qabateena laleeyahay afduubkaa marku dhaca kadib waxaan ka qabanay inaan ka keeno goobihii muxuu ahay la geystay oo dadkaas la aadiyey shan iyo labaatan kilomitr gudaha shabaab ayaa dadkaas la geeyey ciidan aniga guddoomiyaha degmada hogaaminahan ku keenay ayagoo ammaankooda xifdisan yahay noloshoodii iyo muxuu ahay shaqadoodii haddii ay qabsadaan waa si nabadgelyaah waana dhici karaanoo dunida dhan ayaa wax ka dhici karaan laakiin goobta anaga hadda aan ka shaqeyna soomaaliya gaar ahaan degmada beledweyne wax alla wixii dhaca waa kadaba tagnaa gacanta dowladda ayaan ku soo celinaa waana wax adduunka ka dhaca waxaasoo dhanbo
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada beledweyne maxamed macalin cismaan waxa uu u waramayey wariyaha nooga soo warrama magaaladaasi xuseen xasan dhaqane
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa soo jeedinaysa sahre cabdi axmed
dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan meel fagaara ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre waxa uu sheegay in la shaqaalaysiinayo ku dhowaad kun dhallinyaro ah oo guddoonka gobolka banaadir ay tahay inay qabtaan araajidooda codsi shaqo shaqa abuurka dhallinyaradan waxaa ka sii horraysay mid lamida sannadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii wakhtigaasi oo kun dhallinyaro ah la shaqaalaysiiyey waxaa jira eedo soo baxaya oo ku gadaanaa dhallinyaradaasi in shaqo la siiya badankood kuwii shaqadoonka ahaana ay ku guuldaraysteen sidoo kale waxaa jirta in dhallinyarada qaarkood amniga oo aad u adag awgeed ayagina bartilmaameed ay u noqdeen kooxaha dilalka ka geysta magaalada muqdisho dhammaan arrimahaasiyo kuwo kaleba waxa ay ku saabsan yihiin barnaamijkan wicitaanka dhegaystaha oo su-aalaha ay dadka uga jawaabayso wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga soomaaliya marwa khadiijo maxamed diiriye ugu horreyntii bal wasiir soo dhowow anigiiyo dhegeystayaal khadka ku jiraba su-aale ayaan ku weydiin doonaa haddii alla idnoo saara adiga iyo dhegaystayaasha kale ee khadka ku jira iyo intii codkayga dhegaysanaysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku dhowahay waad mahadsantahay ugu horreyntii bal haddaan ku weydiiyey hindisahan ra-iisul wasaaraha uu wado ee maamulka gobolka banaadir la rabo in ay hirgeliyaan nooga waran ra-iisul wasaare xasan cali khayre wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga oo aan wasiirkeeda ahay waxay ku shaqaysaa qorshe howleedka barnaamijka xukuumadda uu horgeeyey ra-iisul wasaaraha taasoo ka timid aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waana horumarinta dhalinyarada iyo horumarinta isboortiga labadaba duruufaha adag iyo waktiga dheer ee qaran burburku nagu dhacay iyo soo kabashada sanadba sanadka ka dambaysa dowladnimada soomaaliya ilaa xiliyadii kumeel gaarka iyo markii laga baxayba waad og tahay soomaaliya cid walba oo ka warqabta arrimaheeda dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan nahay qaranka dunida ugu dhalinyarada badan waayo mujtamaceena boqol kiiba toddobaatan iyo shan ayaa ah dhalinyaro dalalka hore u maray iyo wadamada aad ku nooshihiin ayaaba la daalaadhacaya saameynta ay ay ay dhalinyarada ku leedahay imagine kuwa soddon labaatan boqolkiiba ay dadkooda yihiin marka maxaad malayn kartaa dad dal intaas burbursanaa oo mujtamaciisuna ay toddobaatan iyo shan dhalinyaro yihiin waxay u baahan tahay dawladdan soomaaliya waad ogtihiin itaalkeeda si kasta oo wax looga qaban karo ama qaab kasta ama barnaamij kasta ama qorshe kasta oo lagu horumarinayo ayay aragtida madaxweynaha iyo barnaamijka ra-iisul wasaaraha ku salaysan yihiin waa garta taasaana keentay sanadkii hore labaiyo tobankii octoobar maalinta dhalinyarada labaiyo tobanka agosto maalinta dhalinyarada adduunka loogu dabaaldegayay todobai labadii kun iyo toddobiyo tobankii ayuu hore ugu dhawaaqay ra-iisul wasaaraha sidaas si lamidana dowlad goboleedyadana in shaqo abuur loogu sameeyo kun dhalinyaro ah waad og tahay marka loogu sameynaayo oo la siiyo boqol iyo konton kun gobolka banaadir iyo dowlad goboleedyada waa dhalinyaro qaadanaysa boqol iyo konton dollar intii ay gaari karto in wax loogu qabto annaga ka wasaarad ahaan horena waan u sheegay haddana waan ku celinayaa waxaan ka fiirinaynaa markaas in si cadaalad ah loo gaarsiiyo gobolka banaadir tusaale ahaan in dhalinyarada ay yihiin wiilal iyo gabdho isugu jiraan labada dhinacba oo marar badan dadka soomaaliyeed markay dhalinyarada ka hadlaayaan waxay soo qaataan rag iyo dumar rag iyo dumar waa dadka kale laakiin dhalinyaro marka laga hadlaayo wiilal iyo gabdho waxaan kaloo wasaaradda aan u fiirinaa aan aragtidaydana tahay in dhalinyarada inta dadka qabto keliya aysan ahayn inta kale oo baahiyaha gaarka aqaba ama naafada ah lixaadka indhaha dhegaha oo aqoonna gaarsiisan kuwa hadda dadka qaba oo ilaahay u dhamaysiiye lixaadkooda leh oo ayagana gudan karo waajibaadkaas ama xirfadahaas ka qayb qaadan kara ama aqoontaba leh inay helaan marka fursadahaas ayay qayb ka tahay kunka dhalinyaro oo loogu ballan qaaday iyo kunka hadeer sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka laba iyo tobanka agosto uu ballan qaaday ra-iisul wasaare xasan cali khayre waa tahay waad mahadsantaha wasiir waxaa jirtay in hadallo badan ay ku gadaanaayeen ama ay ku hareereysnaayeen kunkii hore loo shaqaalaysiiyey sida la sheegay sanadkii hore waxaa jirtay in la sheegay qof jeclaysi inay dhacday caqabado fara badan ay jireen muddo ay qaadatay kadib markii laamaha degmooyinka loo kala qeyqeybiyey hadda inta shaqaysa dhalinyaradaasi xataa su-aal ayaa ka taagan ilaa iyo wakhtigan marka sidee ayaa lagu hubin karaa in kun dhalinyaro ah oo siday u kala baahi badan yihiin ama u kala culays badan yihiin loo soo kala xulay ayadoo qof jeclaysi uusan jirin in wax lagu siiyo sidee taasi ku dhici kartaa waan kugu celinayaa gobolka banaadir tusaalehayga mar labaad aan usoo qaadanayo toddoba iyo tobanka degmo ayaa laga soo xulay guddi gaara ayuu u saaray guddoomiyihii horaa joogay mudane taabid cabdi maxamed waxaa si gaara guddigaa madax uga ahaa guddoomiye ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada ereg oo runtii aan isdhihi karo ilaa heer ilaahay baa caadila laakiin ilaa heer waa lagu dadaalay in si cadaalad ah dadkaas toddoba iyo tobanka degmo ku nool dhalinyaradooda in laga soo saaro wiilal iyo gabdho looga soo saaro kuwa baahiyaha gaarqaqado loogu saaro marka waa lagu dadaalay inkastoo halkan uu iska yahay howl aan lahaynin howrar wanaagsan laakiin intii lagu dhex jiray annagana intaasan kormeereynay oon kor joogtaynaynay oon ku ilaalinaynay kunkan kalena hadda waxaan ka rajaynayaa gudoomiye yariisoo wasigaara ugu xil saaran iyo dowlad goboleedyada madaxdoodana si siman baa loo gaarsiin doonaa waa sida ra-iisul wasaaraha uu ugu dhawaaqay oo aadmahooda markay eegteen haddii allah awoodda la ogolaado waa marka garta wax waa laga bixin karaa waad og tahay da- dadka soomaaliyeed wax walbay wax ka bixiyaan Een, media hadda een, horumarka la gaaray teknolojiyada caalamiga ah oo social media aada loogu hoortay waxaa laleeyahay wasiir khadiija midig maxay ugu jeegsatay bidixaa fiicneyd inay u jeegsato marka taas waa howlaan lahaynin howrar wanaagsan laakiin waa waa lagu dadaalay waa tahay dhegeystayaal ayaa barnaamijka qayb ka ah si ay su-aalaha ayagana kuu weydiiyaan fursadan aan u siino sidiisa barnaamijkan dhegeystayaashaan ahmiyadda siinaa mid ka mida dhegeysta jooga magaalada kismaayaan ku bilaabaya magacaaga iyo een, waxa aad u qabtid wasiirka haddaan kugu bilaabo adiga bismi illahi raxmaan raxiim mahda v o a saare cabdi axmed iyo wasiirada wasaaradda dhalinyarada iyo sportiska marwa khadiijo maxamed diiriya su-aasha aan weydiinaya wasiiradda waxaa waaye wasiir waa sanadkii labaad oo xukuumadda ay ka tirsan tahay ay ku dhawaaqdo in kun dhalinyaro ay shaqaalaysiinayso Eh, sanadkii hore waxaa qorshaha uu ka hirgalay gobolka banaadir eh, qaab walbaba uga hirgalay inkastoo ay far ka taagan tahay sida uga hirgalay soomaaliya waa dalku waa federaal eh, muqdisho waa ka guda ballaaran tahay saa adigu sheegtayna dhalinyarada soomaaliyeed tirada guud ee dalka waxay ka yihiin shan iyo toddobaatan boqolkiiba Eh, maxaa idinkaga qorshaysan dhalinyarada joogta deegaanada kale ee ka baxsan magaalada muqdisho gaar ahaan eh, maamul goboleedyada dalka Een, waa mahadsan tahay mahad Een, wasaaradda waxay leedahay qorshe howleedka aan kuu sheegay waxaan ku faraxsanahay lix iyo labaatan wasaaradood inay ka kooban tahay xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre iskuma ammaanayo intii aan joogay qorshe howleedka wasaaradda waxaad weydiin kartaa wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga jubbaland waxaan leenahay joint work plan aan ku shaqaynay waxaan kulannay iyadoo aan wasaaradaha kale ee ee xukuumadda aysan ka dhicin kulankii kow iyo tobnaad ayaa noogu qarsoomay julaay saddex iyo labaatankii magaalada baydhabo Een, shan iyo labaatankii kusoo gabagaboobay. howlaha wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda federaalka soomaaliya ay qabato xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay qabato dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir isku siyaa loogu qabtaa ra-iisul wasaaruhuna gobolka banaadir iyo dowlad goboleedyada isku si ayuu arrintaa uu ugu dhawaaqay uguna fuliyey sanadkii hore iyo sanadkanba waa dhici kartaa in baahi ka weyn dowlad goboleedyada soo wajahdo oo u- shaqo abuurkii loogu talagalay ay- ay baahidaa ka tirada badan ay ku wareegtay laakiin xukuumad ahaan waa kasoo fus- fushay wasiirada iyo ana- aniga dhigayga ah ee heer dowlad goboleedna een, dabcan gacantooda kuma jirin een, marka dadaal intii la ka- qaban karay waa qabanay waana wadnaa waana noo qorshaysan tahay haddii allah awoodda la ogolaado waa wasiiradda waa uga mahadcelinahay sida eh, wanaagsan oo eega jawaabtay su-aasha aan weydiiyey bismillah marka hore waan salaamayaa wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga marbo aan ah, khadiija maxamed wasiiriye waa wasiiraddeena marka hore soo dhawaa waan leenahay Een, ah, waxaan rabaa keliya inaan weydiiyo een, su-aalo talana waan rabay inaan weydiiyo oo marka hore aan tala tala aan aan isweydaarsanno oo ku saabsan arrimahan oo een, dhalinyarada waxaan ognahay dhalinyaradu inay yihiin macnaha hantida koowaad ee waddan uu leeyahay uu macnaha uu saami u ah hadda ma- wasiiraddan hadalkeeda waxaan ka dareemayaa in kun dhalinyaro ah oo keliya la shaqaalaysiinayo kuli waddankan waa dareemaynaayo boqolkiiba toddobaatan iyo afar dhibic shan meelahaas ama boqolkiiba toddobaatan shan ayaa la tilmaamay inay dhalinyaro dhalinyaro yihiin dadka maxaa su-aasha kood waxay noqonaysaa maxaa kusoo koobay marka kun dhalinyaro ah oo weliba hadalkeeda aan ka dareemayo in shaqo abuur loogu sameynayo ay u badan yihiin gobolka banaadir loo gaarsiin waayey sida xogta aan ku helaynana aysan soo gaarinba gobolka shabeellada hoose ama koonfur galbeedba du- macnaha maamul goboleed koonfur galbeed loogu heli waayo in la soo gaarsiiyo shaqo abuurkaas ay sameynayso wasaaradda waa su-aasheeda koowaad aan jeclahay maanta inaan weydiiyo een, khadiija waayahay magacaaga uun ii raacayo degmadaad joogtid shabeellada hoose cabdullaahi maxamed xasan cabdullahi shariif waaye waana shabeellada hoose waay waayahay waad mahadsan tahay wasiir inkastood hore uga jawaabta haddana haddaad bal si kale ugu yaro dhigi karto dhegeystahaas Een, cabdullaahi waa kaaga mahad celinaa adaa mudan waa runtaas zara sidii hadda aan sheegay waaye ra-iisul wasaaruhu iskama dhihin horeyna uma dhihin haddana iskama dhihin waxa uu fulin karinna horeyna uma ballan qaadin haddana ma iska sheegin runtii waa ku mahadsan yahay ra-iisul wasaare xasan cali khayre qorshaha dadaalada faraha badan ee dul socda qorshayaasha iyo barnaamijka xukuumadda ay ku shaqayso waaye fursadaha sidii loo helo ama qaabkii ay noqoto ama qorshihii loo samayn karo oo lagu horumarinayo ayaa aragtidiisa iyo tan madaxweynaha jamhuuriyaddaba ay tahay taa dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaana ay hoos tagaan wada shaqayntana waxa ay ku fiican tahay in la isu maro aniga ka wasiir ahaan waa u ahay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga haddana maadaama ay jiraan dowlad goboleedyada waxaa naga dhexeeya dowladaha federaalka qaybta ka ah inaan ku wada shaqayno qorshayaashaas shuruucaa jira taasaa lagu wada shaqaynaa guud ahaan waxaa jira siyaasado siyaasadaan dejinay siyaasada qaran ee dhalinyarada oo dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay markii ugu horeyso ay yeelato dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo lagana ansixiyey xukuumadda ay marsiisay golaha shacb golaha wasiirada laga ansixiyey xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre aysan horey u haynin taasoo ku cad caqabado badan oo oo dhalinyarada hortaalo taasayna ku caddahay fursadaha badan ay dhalinyarada hadda loo hayo oo Waaya.
qorshayaasha eh, oo lagu saleynayo oo lagu horumarinayo dhinaca dhalinyarada taasaa marka aan aan wadnaa sida aan haddaba u diyaarinayno een, siyaasada qaran ee isboortiga oo dhowaan iyadana dowlad goboleedyad dowlad goboleedka galmudug aan ku ballansannahay wasiirada iyo gobolka banaadir iyo bahda isboortiga olombikada guud ahaan iyo xiriirada iyo bahda isboortiga markaan dhahayo ciyaartooyda soomaaliyeed ee hore Een, runtii qorshahaas ama siyaasadaasi waxay ka timid aragtida dhalinyarada dowlad goboleedyada gobolka banaadir dhalinyarada beelaha waqooyi dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba dhalinyarada ee beelaha laga tiro badan yahay intaasoo dhan oo isku jirta culamaa u diinka oo Waa qayb garta.
ka qaatay laftirkooda dhinaca da-da dhalinyarada yaa dhalinyaro ah horta marka la dhahayo dastuurkana sidaa waxay ugu qoran yihiin diinta aan ku dhaqano ee, ee, islaamkana siday u sheegaysaa qaangaarnimada dhalinyarada wixii oo dhan a marka waxay naga rabaan iswaafajin mana gudbi karo inaan aniga dowlad goboleedka koonfur galbeed oo joogo oo wasiirkeedii wada shaqaynta fiicneed naga dhexaysa uu joogo inaan anigu u gudbo laakiin waxaan rabaa inaan wixii oo dhan aruuriyo ma ma sheegnay fursadaha aan sheegnay ma wada og yihiin ma wada gaareen ma wada sameeyeen ayagaa ka jawaabaya madaxweynahayaasha ugu horeeya inta ra-iisul wasaaraha sheegay hadduusan sheegin mar horeyba hadlay lahaayeen Waa social gartay.
media waa ogtahay waa Waay.
stationkeena lagu kala ordo waayahay lama soo gaarinaa la dhihi lahaa marka madalaa jirto madaxda qaranka ku kulmaan qorshayaashaas yaalla ayuu qayb ka yahay wixii oo oo oo amniga iyo horumarinta ama siyaasad loo dhan yahay lagu sameeyey fursadaha kale horumarinta dhalinyarada madaxda mas-uuliyada ka saaran way u dhaarteen in ay ilaahay hortiis si alla sidii duruufahaas dhalinyarada ay qayb uga geysan karaan marka cabdulaahi adiga iyo inta kaloo dhageysanaysaba way dhacday dadaaladaas waa la sameeyey way soqotay si walba oo mas-uuliyadaas loo dhiibo in ay ilaahay hortiis sida ugu cadaalad badan ugu sameeyaan annagana tahay.
taasaan ku kormeeraynaa haddaan bal aniga su-aal ku weydiiyo waxaa jirta in dhalinyarada sida la sheegay tirada ugu badan ee soomaaliya wakhtigan yihiin dadka markii loo fiiriyo waxaa jirta dhalinyarada in een, kuwa badaha ku dhammaanaya ayaga ay yihiin ee tahriibayo shaqa la-aanta ay haysato jaamacadihii tiro badan oo dhalinyaro ay soo saarayaan een, caqabada kaleeto dhinaca amniga dhalinyarada al-shabaab iyaga ayaa la sheegaa inay qortaan amaba ay maaragta qeybta ugu muhiimsan ay ka yihiinba een, ururka al-shabaab iyo dagaaladooda mustaqbalka dhow marka maxaa ka qaraweyn kun dhallinyara in la shaqaalaysiiyo oo intaasoo gobol laga shaqaalaysiiyo maxaa ka qaraweyn intaasi oo loo hayaa oo dowladda ay ugu talagashay hadafka dhow waxaan rabaa inaan aan caddayn buuxda ka bixiyo dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gaar ahaan xukuumadda ra-iisul wasaare cali xasan cali khayre iyo wasaaradiisa dhalinyarada iyo isboortiga m- ma ku koobna qorshahooda kunka dhalinyaro ah. laakiin waa fursado la helay loogana faa'iideynayo dhalinyarada soomaaliyeed hadda waxaa lagu jiraa xilligii dib dib u eegista dastuurka xuquuqaha siyaasadda ay ku caddahay i- iyo fursadaha la heli karo xuquuqaha dhalinyarada cutub dhan oo dastuurka ku qoranaa jira oo ah e- en- en cutubka labaad oo ilaalinta xuquuqda aadanaha ah waa qodobka tobnaad ilaa kan afartan iyo labaad wax badanaa ka maqan dhalinyarada waxaan rabaa inay nagala qayb qaataan qorshayaasha aan wadno sidii loo gaari lahaa en qaranka soomaaliyeed xoogga iyo horumarkiisa iyo waxa uu leeyahay uu ku faani karo waa dhalinyaradiisa waa garta waana qasab ka mas-uuliyad ahaan ilaa heerka ugu dambeeya in laga shaqeeyo fursadaha iyo qorshayaasha lagu horumarinayo taasaa ah haddii dhinaca isboortiga tahay iyo dhinaca waxbarashada hadday tahay dhinaca ganacsiga hadday tahay dhan walba Way.
waxaana lagama maarmaan ah nabad iyo nolol see horeysa waxaa soo horeysa nabad waxaa ku xigan nolol si noloshaasi looga wada dareemo dhalinyarada waxaa waajib ku ah ayagana inay ka qayb qaataan horumaradaas qorshayaasha loogu dejiyey sidii fursadahaas loo soo wada gaarsiin lahaa in ay ka qayb qaataan sugidda amniga taasaa marka keenaysa haddaan nabadgelyo jirin qorshe kasta oo horumarin oo la diyaariyo ma soo gaari karo marka si aan Waay.
u kor joogsano qof qof iyo gobol gobol iyo degmo degmo in aan ka wada dhabaynaan rabnaa haddaan nahay xukuumad iyo haddaan nahay dawlad iyo haddaan nahay wasaarad dhalinyaro isboorti ahaan waata waad mahadsantahay dhegaysto kalea khadka ku jira dhallinyaro ah jooga muqdisho kusoo dhawow walaal magacaaga noo bilow iyo een, ah, waxaad rabtid inaad la wadaagtid wasiirka dhallinyarada isboortiga bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa doctor cumar aadan roose jooga magaalada muqdisho waxaan oganahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha inay beri dhaweyto ay samaysay inay rabto inay samayso ururka dhalinyarada qaranka oo ay soo xushay xubno ka bacdina hawshii aan lasii wadin oo hakad ku yimid marka hakadkii ku yimid dhisi- dhisitaanka consulka dhalinyarada maxaa sabab u ah sabab u ah dhamaystir la-aantoodii ma xag dhaqaalaha cul- culays ka jira mase xag siyaasada culays ka jira waa tahay wasiir okay xubnaha golaha dhalinyarada qaranka waxaan u magacawnay si ku meel gaar ah waxaana kusoo saaray dekreeto heer wasiir ah waxaana laga soo xulay dalka oo dhan ayay ka kooban yihiin waa sagaal xubnood waa si ku meel gaara magacaabistooda muddo hal sano ah waxay qabaan een, job description waajibaadkooda shaqo ku jira ilaa fursadaha haddii ay cilad timaado ilaa lix bilood oo dheeri ah ka badan laguma dari karo waa wax qoran oo aan sifiya aan ku magacaabay ah waxaanan kala tashaday dowlad goboleedyada gobolka banaadir dhalinyarada kasoo jeeda beelaha waqooyi ah kamid a kuwa baahiyaha gaarka qabaa kamid a kuwa minoritiga kamid ah wiilal iyo gabdhona ayay ka kooban yihiin een, waxay gaarsiinayaan dalkan in dhalinyarada soomaaliyeed shirweyne ayaga si xora ay isu doortaan in markaa kadibna lagu qabto way jirta een, een, caqabadaha dhinaca dhaqaalaha siyaasiyan maba jirtaba waayo lamaba abuureen siyaasadda qarankayna ku dhex jirta in golaha la sameynaayo oo soo diyaarinayo een, golaha dhalinyarada qaranka oo aan kumeel gaar ahayn si xorana oo madax banaana isu doorta caqabadahaas dhaqaale ayaa hakiyey laakiin intii ay ay ay soo wada mari lahaayeen dhalinyarada oo dhan laakiin intaasna waxaan ka shaqaynaynay inay helaan meel loogu soo hagaago inay yeeshaan xafiis inay yeeshaan adereesyo u gaar ah oo ayaga lagala warqabo intii waa leeyihiin xarunta wasaaradda dhexdeeda ayayna uga samaysan tahay Een, hadda waxay bilaabeen gobolka banaadir dowlad goboleedyadana qaarkoodna way tageen haddaad muqdisho joogto dib ugu noqo xarunta gobolka banaadir anigaaba yaa furay kulamada la tashiga ay samaynayeen Een, waxaan filayaa marka inaad xogteeda heli doonto way dhacday Een, een, waxay tageen jubbaland oo si weynna looga soo dhaweeyey dhalinyarada een, magaalada kismaayo joogtay iyo dowlad goboleedka jubbalandna aad ay isu dhexgaleen wakti fiican ay joogeen ayaga iyo la taliyaha yuudko golaha dhalinyarada qaranka ee waa ayaa garta la socday sidaasi lamida dowlad goboleedka koonfur galbeed way tageen waxaa u dhiman een, puntland iyo hirshabelle iyo galmudug haddii allaha awooda la ogolaado markay soo dhamaystiraan ayayna waxay nagu soo celinayaan warbixinta een, kormeerkooda dalka oo dhan haddii allaha awooda la ogolaado waad mahadsan tahay cumarna waan filayaa inuu intaasi jawaabtaasi kaga bogtay Een, haatanna bal aan fiiriyo dhegaystaha ugu dambeeya oo gabara oo nala soo xiriirtay magacaaga een, halkaad joogtid iyo su-aashaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Een, magacaygu waa hibanuur axmed olijoog waxaan joogaa magaalada dugahare ee xarunta gobolka gado Een, waan salaamayaa wasiiradda iyo een, bahda v o e da oon aad ugu mahad celinaya caawa barnaamijkan Een, wicitaanka dhegeystaha ay nagu casuuntay Een, wasiiradda hal su-aal baan rabaa inaan weydiiyo aad baan ugu mahad celinaya waxqabadkeeda wasiiradii hore ee wax badan ay kaga duwan tahayna waan aragnay Een, firfircoonida iyo waxqabadka qiimaha badan ee dhalinyarta soomaaliyeed ay u qabanaysa ah, aad baan oola socdaayo barnaamijyo fara badan oon kaga qayb galay wasaaradda qabanaysana waan arkay su-aashan waxaa weeye marka aan ka qabo barnaamijkaas Een, sidaan ognahay shaqada markii la isa siinayo waxaa la isku xiraa een, ilaa heer jaamacadeed qofka inuu yahay waqtiyadaas marka dad badana waxaa jira baahiyo shaqo la-aani ee haysa laakiin xirfad iyo hal abuur leh hal abuur uu ku shaqaysto ama hal abuur uu wax ku qabsan kara leh laakiin aan wax baran oo fursad u helin marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada hal abuurkaas leh dib ha loo fiiriyo oo warqadaas maaragtay ha loo waxeeyo marka waxaan leeyahay wasiiradda waxaan weydiinaya su-aasha aan ka weydiinaya waxay tahay dadka xirfadda leh hal abuurka laakiin aan wax baranin sidee kaga qayb qaadan karaan shaqa abuurkaas loo sameynayo dhalinyartaas waaya mahadsanid nuuro nuuro oo garbaharey joogta maxaa ugu jawaabi lahayd
waa mahadsan tahay nuura dhiirigelin ayay ii tahay hadalladeeda iyo inaan kasii badiyo wixii aan qabtay waa waa uga mahad celinayaa mar kale nuur waxaan ku leeyahay hooyo waa mahadsan tahay waa runtaa dhalinyaro aqoon fiican leh dalka waa joogaan dhalinyaro xirfado u baahan in loo abuuro oo aan ba gaarsiisnayn duruufahaasi aysan gaarsiin inay waxbarasho aqoon ay helaan maadi ah ay gaarsiisnayn dhalinyarada waad og tahay soomaaliyeed ama gobolka banaadir ha ku noolaadaan ama ha ku noolaadaan dowlad goboleedyada in la gaarsiiyo qoyska maanta toddoba ciyaala ay u galaan iskuul a aadaan ama dugsi hoose ama dhexe ama sare kama go-do waxa soo gala qoyskaasi duruufo badan ayaa dadka soomaaliya ku xeeran dhalinyaradana kuwaasay kamid yihiin hadday heer dugsi dhexe iyo hadday dugsi sare dhigtaan ama jaamacad dhigtaan waxbarashada oo kale in lasii horumariyo lana tayeeyo waxbarashada aqoonta dalka lagu dhigto manhajka iyo in dhalinyarada la gaarsiiyo heer waxbarasho free ah dalkan wuxuu soo maray caafimaad free ah wuxuu soo maray waxbarasho free ah oo aan dadka lacag laga qaadan xukuumadda dadaalada ay waday ka mid tahay inay dadkeedu helaan dhalinyaradana ay qayb ka tahay marka wixii caafimaadka laga samaynayo dhalinyarada qaybay ka tahay annaga qaybaan ka nahay markaas aan dhalinyarada leeyahay waxbarashada wixii laga samaynayo waa la qaybaan ka nahay ciidamada wixii laga samaynayo qaybaan ka nahay waayo kulligood waa wada dhalinyaro shaqaalaha dawladda laftirkooda waxaa jira wasaaradda aan hadda jooga haddaan tusaale kugu soo qaato saddex iyo labaatan shaqaalo rasmiya waa joogaan saddex iyo labaatan kamida waxaan ugu tegay shaqaalo kumeel gaar ah qaarkood markaan weydiiyey afar sano hore oo dawladdan ka horreysay kumeel gaar soo ahaayeen waadna ogtahay sharciga shaqaalaha u yaala inaan intaasi qof ahaan karin volunteer leh inuu ku shaqeeyo haddii waajibaad saaran yahay waa inuu xuquuq helaa marka dhinac walba ayaa laga raadinayaa kunkaas la siiyey waad dareemi kartaa waxa ay ka gaari karto boqol iyo konton kun oo dollar haddii min dowlad goboleedyada shanta ay gobolka banaadir loo dhiibo min boqol iyo konton waxay gaaraysaa min boqo min boqol iyo konton kun oo dollar loo dhiibo min boqol iyo konton dollaray gaaraysaa waxay fursado siinaysaa kuwa nuuray aad sheegayso hooyo macaan oo aan aan waxbarashada ilaa heer jaamacadeed iyo aqoon aan gaarsiisnayn laakiin xirfado loogu abuuro shaqo loogu abuuro waxaan ku bilownay mashruucyo gaagaaban gobolka banaadir ama laba dowlad goboleed koonfur galbeed iyo jubbaland oo kale marka sidii waxaa la yidhi loo jabaa loo dhutiyaa marka waxaan usoo kabanaynaa si sidaas lamid ah kabashadeenna waxay tahay dhutin badan laakiin ilaahay idinkiis waa gaari doonaa inta haysatana waan waan ku xamdinaynaa ilaahay waan uga xamdinaqaynaa waana uga mahad celinaynaa madaxda qaranka ugu horeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayr aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya wasiir khadiijo maxamed diiriye wakhtigaaga iyo dhegeystayaashii aniguba inaad nala wadaagtay aaraadaasi ku saabsan dhalinyarada iyo fursadahooda shaqo abuurka waaya guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga inta waxaa marti igu ahayd khadiijo maxamed diiriye wasiirka dhallinyarada iyo isboortiska soomaaliya waxa aan ku eegnay kun dhallinyaro ah oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya sanadkii labaad uu sheegay in la shaqaalaysiinayo si fursado shaqo loogu abuuro dhallinyarada meeshana looga saaro shaqola'aanta iyo dhibaatooyinka faraha badan ee daashaday dhallinyarada oo toddobaatan iyo shan boqolkiiba la sheegay in ay bulshada ka yihiin inteeda kale barnaamijkiina waa naga intaa waxaan u mahad celinayaa ka qayb qaatayaasha intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
aad iyo aad bay u mahadsan tahay zaare cabdi axmed ayaa barnaamijkaasi soo diyaarisay nalana socodsiinaysay halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna muqdisho dowladda federaalk soomaaliya ayaa toban xubnood oo ka tirsan shaqaalaha waaxda canshuuraadka ee dekedda muqdisho ku eedeysay inay ku kaceen falxatooyaa kuwaasi oo sideed ka mid a haatan la xiray faahfaahinta warkan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste dowladda federaalka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay soo xirtay qaar ka mid a eedaysanayaal tiradoodu gaaraysa toban xubnood oo la sheegay inay ku kaceen fal ku saabsan xatooyo xoola dadweyne eedaysanayaashan oo isugu jira mas-uuliyiin iyo qaybo ka tirsan ciidanka ilaalada canshuuraha dekeda muqdisho ayaa loo haystaa arrimo ku saabsan musuq maasuq iyo wax isdabamarin ay sameeyeen sida uu tilmaamayo taliyaha hogaanka canshuuraha beriga jenaraal cabdulaahi xasan bariise oo shir jaraa'id saxaafadda u qabtay waxaa dekadda weyn ee magaalada muqdisho laga soo xiray eedaysanayaal toban qof ah kuwaasoo lagu eedaynayo xatooyo xoolo dadweyne eedaysanayaasha dhammaantood waxay ka shaqaynayeen maamulka furdada xamar iyo ciidanka ilaalinta canshuuraha qaar ka mid a dhinaca kale kusimaha taliyaha xarunta dembi baarista c i d bishaar abshir geedi ayaa ka warbixiyey qodobada ay raggan la soo xiray ku eedaysan yihiin qodobka iyo iyo o xeerka cinqaabta soomaaliyeed eedda loo haysta haddii ay ku caddaato yani waxay isu bedelaysaa dembi bay isu bedelaysaa laga galay dalka iyo dadka ugu dambayntii taliyaha hogaanka canshuuraha beriga jenaraal cabdulaahi xasan bariise ayaa digniin ku aadan in laga waantoobo ku-tagrifalka hantida shacabka iyo canshuuraha ay dowladu qaada u diray dhammaan dadka ka shaqeeya howlaha ku aadan ururinta canshuuraha iyo daqliga gudaha dalka kasoo xarooda waxaan u digaynaa dhammaan hay-ad kasta ee dakhliga dowladda ku howlan inay soo xerayso kasoo bilow mxuu ahay hay-adaha ganacsiga ama wasaaradaha ha noqdaano ama mxuu ahay hay-ado kale ha noqdaane ee canshuuraha dadka masaakiinta laga qaadayo looguna talagalay in waddanka howlihiisa lagu qabto cid kastoo damaaci laheeday inay kuwaana qaadato in ay ogaato in loo soo jeestay in la isla xisaabtaymiday in wax walba sidii loogu talagalay aan muxuu ahay sharcigu uusan indhaha ka qabsan doonin sidaa daraaddeed in qof kastaa ku talagalo ammaanada loo dhiibay inuu sida ay taa uga soo baxo iimaansado wixii uu shaqaystay inuu si xalaala dowladdu markay gacanteeda gasho mushaarkii loogu talagalay inuu iimaansado intaas ayaan muxuu ahay u gudbinaa digniinta ah dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo la xiriira sidii loola xisaabtami lahaa mas-uuliyiinta lagu tuhmo inay ku xadgudbaan hantida qaranka waxaana horey u jirtay dhowr kiis oo ku saabsan arrimahan oo loo soo xiray dad mas-uuliyiin ah oo ay qaarkood xilal sare ka hayeen dowladda iyadoo sidoo kalena ay jiraan qaar kale oo howlahooda shaqo looga joojiyey fala la xiriira musuq maasuq xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a somaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag dhegeystayaal galab wanaagsan ayaan idin leenahay sidii aad warkii hadda aad dhegeysateen ba aad ku maqasheen ee la xidhiiray shaqaalaha ka shaqaynayey dekeda canshuuraha dekeda muqdisho gaar ahaan qeybta canshuuraha haddaba shaqaalaha dekeda ee la xidhay waxaa ka mid ah maamulaha furdada dekeda muqdisho axmed cabdulaahi samow isagoo ku sugan xarunta dembi baarista ayuu sababta loo eedeeyey uu uga waramay maxamed cabdi xasan sandheere
dowladda soomaaliyeed xaqay u leedahay cid walbo ay ka shakiso inay u yeerto inay baarto inay hubiso annagana waxaan ka mid nahay shaqaalo dowladeed gelinkii dambe mar ka mid a anoo maqan oo isbitaalku maqan ayaa ciidanka booliiska waxay tageen dekedda saraakiilka badan oo ila shaqaynaysay oo ka tirsanayd kasamka ayaa la soo xiray anigana magaalo isbitaalan ku maqnaa waa layla soo xiriiray waxaa laygu idhaahday maamul adna ku aaway waxaan ku idhaahday isbitaalan ku jiraa anaa imaanaya hadduu ilaahayga baariga idmo markii aan hawlahayga soo dhamaysto kadib hawlahayga markaan dhamaystayna muxuu ahaa si toosa aan aan u tagay muxuu ahaa c i d da sidoo kale waxaan rabaa inay muhiim tahay in dowladda soomaaliyeed waajibna uu ka saaran yahay ilaalinta xoolaha ummadda muxuu ahaa hay-adaha dowladeed wada shaqayna ka dhexaysa waa garta hanti dhowrka xaqo uu leeyahay wuxuu u idman yahay inuu wax baaro garsoorka xaqay wuxuu leeyihiin in cid walbo la eedeeyo ay waaran u jaraan ciidanka booliiska waajibay uleeyihiin inay muxuu ahaa soo qabtaan ciddii la eedeeyo sida annaga aan ugu idmanayn inaan canshuurta ururino si lamida hay-adaha nagu shaqada leh wada shaqaynta ay nagada dhexayso dallada dowladnimadana aan ka hoos shaqayno hay-ad walbaba mas-uuliyadda iyo doorkeeda inaan siino oo aan ka jidbaxnaan diyaar una imise shaqaalahaaga ah waa tiradan ka hadlayaa ayaa lasoo xiray sideed qofood oo shaqaalahayga ka mid a hal qof ayaa maqan oo xajka ku maqan documentigiisa inuu meesha ku jiraa la ii sheegay oo waaranka qayb ka yahay laakiin toddoba ka mid ah ayaa lasoo xiray waa garta waxaad ii sheegtay aduu inaad ku maqnayd cisbitaal markii ay kula soo xiriireen aad tiri anaa imanaya waa tagtay meesha maxaa kugu dhacay waxaan u tagay dadkayga waxaan u tagay ciidan soomaaliyeed waxaan u tagay muxuu ahaa hay-ad shaqadeeda ay tahay baaritaan anoo caafimaad qabaan u tagay si sharaf leh iila dhaqmeen iyo soo dhoweeyeen su-aalaha iyo waxay iyaga baahan yihiinna inaan sharci ugu sheego oo muxuu ahaa waajibkoodana ay gutaan anna aan fariinta aan wado u gudbiyo ayaan diyaar u ah marka waxaad joogtaa xaruntii dambi baadhista aada iyo aad xaruntii dambi baaristan joogaa waan gartay haddaad bal eedda loo qabsaday amaba loo laydiin haysto aada noo sheegtid miyaad garanaysaa la iminka waxay tahay sida wararka igu soo gaarayaan waxyaabaha eedana ku qotonto waa in tuhun muxuu ahaa in xoolaha ummadda qeyb ka mid ah si qalada ay u baxeen ama loo canshuuray ayaana lagu eedeynayaa xogta dhabta ah aan helayo ama xoogaha isoo gaarayo waa noocaas eedda waa nala eedeyn karaa hay-adaha dawladda wayna eedan karaan ee eedeyntooda shaqada ku leh annagana waxaan diyaar u nahay inaan jidbaxno waa hubaa garsoorka waxaan ka helaynaa cadaalad dhab ah maxaa yeelay walaal sidaa la socoto dalkan waxaa jooga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waa laba qofood oo ilaahay dalkan iyo dadkan uu soo diray diyaarna u ah inay ummadan gaarsiiyaan meel ifayso waxaan rabaa si cod dheer ah inaan fariin u gaarsiiyo dadka ehelkayga ah saaxiibaday cid walba oo imaqlaysa macno ma samaynayso in inaad qalbigaada tidhaahda maxaa hebel loo xiray waxaa ka muhiimsan ummadan meesha loo wado iyo ujeedada ummadan laga leeyahay madaxdana ha lagu bogaadiyo tillaabtan iyo tallaabooyin lamid ah oo noocan oo kale cid walba oo shaki ay ka qabaan inay baaran karaan hubin karaan taas ayaa insha allahu tacaala sax ah waxaana hubaa inaan cadaalad helayo waan gartay adigu waxaad tuhunsan tahay miyaa jira oo adiga amaba shaqaalahaaga aada faraha la gasheen oo keenay in arrintan oo kale ay dhacdo maya wax hadda culays iyo wax dhiba iskuma ogi xilliga ba xilli baariseedka marka la gaarana insha allahu meeshaasaan wixii aniga aan qabo iyo wixii lay weydiyaba ugu jawaabi doonaa marka hawshii dekeda yaa sii wadaya haddii dhammaan howlwadeenadii ay hadda joogaan ay ku xidhayn xarunta dembi baarista dabcan dowladda soomaaliyeed way ka fakeraysaa wixii hawshaas wadi lahaa waana hubaa inaysan hawshaas istaagi doonin ganacsatada soomaaliyeedna aysan hal daqiiqo oo gaab ah ay ku dhici doonin fursadna ay u heli doonaan inay wax canshuurtaan saacadaha ugu dhow insha allah
kaasi waxa uu ahaa maamulaha furdada dekedda muqdisho axmed cabdulaahi samow oo isagoo xilligaa la wareysanaya ku sugan xarunta dembi baarista ee c i d da loo yaqaano uu warramayey maxamed cabdi xasan sandheere halkaad kala socoteenna waa v o a waxaanu kusii siqaynaa gabagabadii idaacaddayada laakiin intaanaan waqtiga inooga hartay aan nuur bukhaari oo garab fadhiya weydiiyo bal inuu wax nagala socodsiiyo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha mahadsanid jacfar waxaa socda hadda laba ciyaar oo ka tirsan horyaalka ingiriiska ee premier leaga kooxda horyaalka difaacanaysa ee manchester city ayaa waxa ay la ciyaareysaa kooxda harrisfield town waxaana ay ciyaartu hadda mareysaa afar gool iyo gool oo ay leedahay kooxda kubadda cagta ee manchester city waxaa goolasha laba ka mid ah u dhaliyey sergi aguero labada kalena waxaa saxiixay gabriel jesus iyo david silva ciyaarta kalena kooxda kubadda cagta watford ayaa saddex gool waxa ay ku hogaamineysaa ciyaar ay la ciyaareyso kooxda banley waxaana watford goolasha u keenay ciyaartooyda andre grey william hugis troy dini halka goolka kooxda banley uu u dhaliyay ciyaaryahan tarawoski ciyaar kale ayaa dhici doonta galabta waxaana ay dhex mari doontaa kooxaha manchester united iyo brighton hof albion shalayna ciyaar xiisela ayaa waxa ay dhex martay kooxaha kubadda cagta chelsea iyo arsenal waxaana saddex gool iyo labo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee chelsea dhinaca talyaaniga kooxda kubadda cagta yuventus ayaa lagu furay horyaalka talyaaniga xilli ciyaareedkan iyada ayaana toddobadii sano ee lasoo dhaafay qaadaysay koobka serie eeda waxaana indhaha ay wadahayeen ciyaaryahan ronaldo oo markii ugu horeysay u saftay kooxda yuve horyaalka talyaaniga markii uu kasoo wareegay kooxda real madrid yuventus kiyeva ayay la dheeshay shalay galab waxaana ay ku badisay saddex gool iyo labo ronaldo wax gool ah ma uusan dhalin ciyaaraha kale ee seriaada talyaaniga galabta iyo caawa ayay dhici doonaan kooxda kubadda cagta roma waxay la dheeli doontaa torino interna waxa ay booqan doontaa kooxda sasuolo waa tahay dhegeystayaal haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha
ubaxoo dilaacay dawadii nafteeda ay haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waa qalki daruurtay ubaxoo dilaacay dawadii nafteeda ay haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waa qalki daruurtay darmantaa jeclaaye hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye darmantaa jeclaaye hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye waxa iga dardaarana ducaduuma noqotee toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduuma noqotee toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye
heesta dardaaran iyo codka muuse ismaaciil qalinle ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa idaacaddeenii galabnimo waxaan idinla socodsiinayay jacfar kukay anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristai farsamadana waxaa joogay bashiir abiikartan iyo kulan dambena sidaa iyo nabadgelyo
hadaganay hooydaadoy maahungowdo daacade maayaan kuna dayrin maayaani gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaa